asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenaydhaadiya dalsan qodobada dacaahu ku dhegeysa doontaana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse barre oo guddoomiyey shirka golaha wasiirada soomaaliya oo looga hadlay ilaalinta madax bananida soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo raaligelin siiyey xildhibaano kale oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo sida ay sheegeen kala horagaf loo geystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo khudbaduu ka jeediyey shirka markaasi afrika iyo shiinaha kaga hadlay dagaalka ka dhan al-shabaab wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo kulan la qaatay wafdi saraakiila uu ka socday ururka bariga iyo bartamaha afrika dhalinyarada kasoo jeedo deegaanada koonfur galbeed oo taageeray hadallo ay kal hore ay sheegeen xildhibaanada ku matala baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegeystayaal intaad maqasheen waa hordhaca warka habeen ee raadiyaha dalsan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamda cabdi bare ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo lagaga hadlay arrimo badan oo la xiriira ee madaxbanaanida soomaaliya kulankan oo ah kulanka khamiislaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay yeesheen ayaa looga hadlay ilaalinta madaxbanaanida wadajirka ummadda soomaaliyeed amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada shirkan uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamsan cabdi bare ayaa loogu baaqay ama dadka soomaaliyeed loogu diray baaq waxaana loogu baaqay inay si wadajira u difaacaan madaxbanaanida gubannimada iyo midnimada soomaaliya iyo in laga fogaado wax kasta oo keeni kara qaybsanaan bulsho dhexdeeda ah sidoo kale waxaa loogu baaqay dadka soomaaliyeed in laga wada shaqeeyo hergelinta xasilooni siyaasadeed meelna looga soo wada jeesto ciribtirka waxa loogu yeero argagixisada iyo wax walba oo khatar ku ahaa qarnimadeena ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay golaha wasiirada soomaaliya golaha waxay u mahad celiyeen ciidanka qalabka sida iyo shacabka soomaaliyeed kaalintooda ku aadan difaaca dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo la dagaalanka al-shabaab sidoo kale golaha wasiirada soomaaliya ayaa kulankooda waxaa lagu meerimariyey heshiiska afgarada u dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda kenya kaasi oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dalxiiska kulankan golaha wasiirada ayaana maanta markaasi sidaasi uga qabsoomay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya geesta kalena xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa raaligelin siiyey xildhibaano kale oo iyaguna baarlamaanka ka tirsan waxa ay ka raaligeliyeen hadallo gaf ah oo uga yimaaday odayaal dhaqan iyo xildhibaano hadlay horaan xildhibaanadan ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan doctor cabdirashiid jilay waxaana uu sheegay in ay raaligelinta ay ka qaateen oo ay ka guddoomeen xildhibaanada ugu yimaaday isagoo bulshadu kula dardaarmay in laga wada shaqeeyo sida ay muhiim u tahay inaanan la kala fogeyn dadka soomaaliyeed oo laga shaqeeyo dowladnimada iyo difaaca qaranka waa kan xildhibaan cabdirashiid jilay oo armahaasi ka hadlaya
ayaan dhoweyd xoogaa in golaha shacabka laysku qabqabsado xildhibaano ay wax ka yar dhaceen waxaan annagu anigoo aan rag aan ka mid ahay aan abolojas ka bixinnay xildhibaanadii meeshaan isku qabsaday oo ku murmurmay oo aan la rabin warkoodu inuu bannaanka u baxo oo uu bannaanka looga jawaabo xildhibaanadii qaar annaga haddii xildhibaanno uun u jawaabi lahaayeen waxay ahaa lahayd weligeedna waa jiri jirtay xildhibaanno kale fakar duwan arrintaasu waxay ahaa lahayd normal laakiin waxaan abolojo siinna annagu buuxa xildhibaanadii koonfur galbeed oo dhibsaday in dad kala nuuca ay u jawaabaan oo ay jawaab kala duwan siiyaan waxaad og tihiin dalkan hadda madaxweynuhu inuu ka maqan yahay kusimana uu ka yahay guddoomiyaha golaha shacabka asagaa la shirna maanta waxaan rabnaa abolojeeskaas inaad naga aqbashaan oo haddii aad dhibsateen cid aan baarlamaan ahayn in laydinku abaabulo idiin jawaabtay raalli inaad ka ahaataan inaan halkan ka soo jeedinno in ummadda soomaaliyeed haddii baddeeda iyo barrigeeda lagu soo xadgudbay in lagu difaaci karo midnimo ee inaan tafaraaruq lagu difaaci karin waxaan isla qaadannay walaalahaas inaan raalli gelinno walaalaha aan afkooda ku hadlaynana waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanaftale la joojiyo haddaan nabadoon leennahay iyo haddii maamullada nooc kastaba ahaatee dad badanoo xilal haya ayaa warar badanoo deelqaafa ka dhaceen arrintaasaan daba joognaa waxaan rabnaa walaalahaas reer koonfur galbeed inay raalli ka ahaadaan walaaluhu difaacay ku jiri jireenna inay u midowno sidii baarlamaanka u furanno uga midowno wixii cadowgeeda dalka ku soo duula haddaan alla laga waayin waxaa layidhi markii xaasidkaadu bato xiskaadaa la kulmiyaha layidhi sida hore loo sheegay walaalihii igu horreynay u sheegeen xildhibaano shan iyo labaatan xildhibaan ah oo matalaysay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa hadashay war-saxaafadeedkoodiina wax xanafle kuma jirin si wanaag lehe u hadlayn ayagoo la dareenka shacabkoodii ka hadlaayay wax qadafa ama wax dowlad kaleoo lagu taageeraya meesha kama muuqanin laakiin dad baa waxay u arkeen fursad ee soomaali ku kala fogeyn karaan dadaa waxay u arkeen fursad ay ku abuuri karaan beelo soomaaliyeed oo walaala in la kala fogeeyo dad baa meeshan marka la hadlaya waxaa hadashay xildhibaano reer koonfur galbeeda oo shanta beelooda dad baa fursaddaas inta ka faa'iidaystay waxay u beddeleen reero gaara oo soomaaliyeed marka almuhiim si buuxdo ayaan ku aqbalnay raaligelinta ee ka timaadda xildhibaanada maadaama mas-uuliyiintii matalaysa ay yihiin odayaashaas iyo agaasimayaashii hadlay iyo qof walboo hadlay oo ku abtirsada magaca soomaali iyo si gaara gobolkan banaadir marka waa ka guddoonnay aan ka shaqayno dowlad dhiska soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa in dowlad dhiska soomaaliya aan ka wada shaqayno mar walbaahina inaan u taagnaano difaaca midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed
waxay ahaayeen xildhibaanan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo markaasi hadlayay dhinaca kaletana dhegaystayaal haddii aanu fiirino qaar ka mid a dhallinyarada kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa taageeray hadal kasoo yeelay xildhibaanada baarlamaanka ku matala kuwaasi oo kala hore dowladda waddanka etoobiya joogitaankeeda soo dhaweeyey haddaba waryaheena ilka xase ayaa warbixintan ku eegaya
kulan lagu taageerayay xildhibaanada kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ee deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada koonfur galbeed ee taageeray joogitaanka ciidamada etoobiya iyo weliba madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigren ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyey dhalinyarada kasoo jeeda beelaha digil iyo midafle ee gobolka banaadir iyagoona sheegay inay taageero weyn ay u hayaan go-aanka xildhibaanada waxa ay sidoo kalena ay baaq u direen xildhibaanada kale ee arrintaasi kasoo horjeestay qaar ka mid ah dhallinyarada oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in mar walba ay taageero weyn u hayaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigren iyo xildhibaanadii ka hor hadlay baarlamaanka soomaaliya ee taageera etoobiya xafladan oo lagu taageerahay xildhibaanada baarlamaanka soomaali oo ka matalaya dowlad goboleedka koonfur galbeed marnana haddii dhallinyarteena xildhibaanada garabkiyaana lawalbabana diyaar ana codkiisin ka hadalan inuu markaas sii qoydina iskucodeena isa siin lacodeena maadaama mataliyaal bulshada digil mirflacing wali unu ku hadala fadni horeban ku hadali maysin rajayay digil imirflo unti isku dhugmi muujiday dhammaan meelabisi ruugtan kastena cadowguna hanuwaasiin gabu baadanya macnaa may rajeeyay intiisan isku duubunaakan oo dad isku duubun mlrs horumar geerayaan hiil iyo hoob insha allah dee maybo maamul goboleedkan taageersagna runtii dhalinyaro dhalinyaradana may kala dardaarmane intii maybo ka odoonka dhalinyarada digili miraflantii la sameey oo liis garab istaag dee maybo deegaamada tiidan ah mayliki ahaan dee maybo baalle wal bedeleen salbileer ayaa maybo ayaa shaata dawlada taningalati taasununum weelan intii maybo geega abdaasiis lafta gareen irooga dee koonfur galbeed malanku obsagoba intii maybo geegsaina mayki dhiirigeliyaane walkorma dinkooyan warhoosad lowlaabe ini la taageero mid garab suuga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed lantagra may mudun yahay inii usura difaaca deegaanka siisiinba aragaha ay tan qashin alla siyaasadeeda deegaanka kaduulun ee soomaaliyeed may faraana inii numeeya hubwada jeesan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya lamadiisni lamadiis golnii matala hayano may ka taageersana nidaamka eh, iyo ka difaaceen dowlad goboleedka koonfur galbeed ee geeka jara runtii eh, xildhibaanadaas may taageerena isiina obiina dhallinyarta inta fidhiida eh, ini etoobiya degdegan ubata dalka iyo oo nidaam dastuuriya ee karoodhay ciidanka admiskiis kuhayti masluul sharfi karaamo inkastoo arday nimankoo madaras isaga oo arday oo ogaabdirma arday galaygala yaraa meelo ku burayaan hasaanada la soo gaaraan war hasaanadan galaygalaan dhiibita ilwaanaas ugu dhiibinay hasaanada ilwaanada ku qaadaan unin dhiibinay galaygalaan dhiibita kasuwaas nartay unin dhiibinay unin ku qaado kor lan kale arday dhawaada kor aabiyaraate oo arday madaras isaga iska day koritaa lanki kariyowaa kariyoway lan ero koritaa majarad baadi run ahaantii shacabka reer koonfur galbeed waa dad aad iyo eedan wanaagsan eed eedan sharaf badan waay baarlamaanka kulley inti aamustiin walina aamusiyinkii mulkiinii dadkaas bayoo matalaaya oo dadkaas rabitaankii hadala korna cabdulsiyina masheega kornoona iyo wali kale la aamusiyin masheega korno laakiin intiba fikirshu muujiday shacabshula dareennooti eed eedan kama adnagaama run ahaantii
xildhibaanada dhammaantiooda waana shashal qaadana meelana horto codka kiikano ku hadalan iyadana maasanteen intaas kudib madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya na may ka codsadaane waan in sheegane xildhibaanada digil umarfluuna niimatabaaha baarlamaanka inii si degdeg ee yoona baydhawo ka seeda adina baydhawo koyto umarflina ka armayi doon hob ilaahaya unoona qallayadaha digila unoon beena oo gobolka banaadir hoogina way ku shaqeeyi doonaa digila murufla gobolkan banaadir xuquuq kasta iyo kula haayeen in uun halna
gabagabadii waxa ay soo saareen dhalinyarada warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob waxaana warbaahinta u faahfaahiyey maxamed nuur qays waxaan bulshada soomaaliyeed u caddaynaynaa inaanan marnabo taageersa- taageersanayn ama aanan ogolaanaynin in dhul soomaaliyeed bad iyo beriba ay qaataan dowlado shisheeye labo waxaan bulshada soomaaliyeed u sheegaynaa ama aanan xusuusinaynaa qowmiyadda duyil iyo milifle in ay ahayd dadkii xurnimada soomaaliya usoo halgamay hormuudna u ahaa halgamaagii ee cabduqaadir sakaawudiin waxaan taageersannahay hadalka ama go-aanka ka soo baxay xildhibaanadeena dowladda federaalka ay ku metelaan dowladda koonfur galbeed waxaan si waxaan si buuxda dowladda koonfur galbeed ee aan amniga u idmanay ugu taageeraynaa sida ay amniga u sugtay guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxaan si buuxda u cambaaraynaynaa odayaasha beelaha hawiye
warkii habeenada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho akhyaartan dhegaysataa ee caawa nagiinta warkankii saxiiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel